dugsiga agoonta ee magaalada dhoosamare ee caasimadda galmudug ayaa qaybiyay dharka labbiska ee madarasada city dharkan waliba iyo habsadeen dad muxsiniin ah aanaasoo iyo ka nool magaalada dhowsamareeb iyoona dalka banaanshay safiye muumin iyoona cabdiqaadir xasan oo mas-uuliya ku haya muxsiniinta waliba iyo faahfaahin kubiyana dharkaiyo wakiilku ku hayaan dugsigii waxaan joognaa oo caruurta agoonta oo macalin axmed cali xasan oo caruurta agoonta ku haya meeshan oo lagu siinayo casharada diiniga waxawaaye agoonti waxaan u keennay dharkii uniformka ahaa oo loogu talagalay in loo keeno iyagoo ku ballansaneen dharkaas waxaa soo dhiibay walaalaha walaalo soomaaliyeed oo ilaahay wax siiyey khaasatan reer dhuusamareebeed dugsigan wuxuu ku yaalaa caasimadda maamul goboleedka galmudug khaasatan wuxuu ku yaalaa xaafadda dayax ma ahan ilmahan intan keliya ma ahayn ilmuhu maanta waxay la yaryihiin duruufo ku xeermay dartiis dadku waxaa intan hadda waxaa joogtaa meesha intay tegi weysay oo jiha macnaha hadda ay u dhaqaaqday oo meel kale aan jirinin meesha jikadii ilmaha way shidantaha dabkiibaa ku shidan caruurtii xaadir bay ku yihiin meeshii way joogaan dugsiga awal waxaa aada u tabantaabi jiray oo warqaba asaaskiisana iska lahaa culimmada ee ahlusunna waljamaac hadeertaana waxawaaye walaalaha reer dheemanna si toosay uga warqabeen iyagu hadeerna ayaga anagaa noo soo direen iyagaa noo soo direen yiraahdeen ilmaha uniformkaas u geeya ka warqabna toosana way ka warqabi doonaan insha allah biidnillahi alkariim way mahadsan yihiin walaalaha reer dheeman inaan u mahad celina unbaan rabnaa caruurtiina waa kuwaana wax wax lagu sadaqaysto ama wax loo qabto ama la tacdiibiyene maanta iyagoo kaleeto unbaa u fiican ajirna waxawaaye la isma weydiinayo qof walba wuu ogyahay dugsigan agoomaha oo uu haye macalin axmed cali xasan waxaan idin leenahay reer dhuusamareebeedow guul allah idin siiyey waxaa dhabarkayga ilmaha ka muuqda oo fadhiyaahi waa sidii macalinku u sheegay ama guddoomiyaha iga horreeye u sheegay waxay u baahan yihiin in loo dadaalo ciddii ilaahay wax siiyey oo sadaqaysanaysaa meel wax lagu sadaqaysta meesha ugu wanaagsan waa waxaan leenahay sadaqaysta intii garatayna allaha garasiiyo macalin axmed oo use macalinka gacanta ka hay awlaada agoonte yaan ku mahadnagay dadka habasadi dharka farxsannahayo aada iyo aaday aan u faraxsannahay waad u jeedaan iiddiiba kasii wanaagsan oo kasii farax badan waa la qurxiye ilaahay ha qurxiye reer dhuusamareebeed bahda reer dhuusamareebeed aada iyo aaday noogu gurmadeen waxa weeyaane sidaan iiddiiba inay u iideenba lama ogaba waxaan u malaynahaa toddoba sano ilaa sideed sano aan meesha ku haynaa labaatanaa hadda maqan waxay ku maqan yihiin duruufo sida runtiiyana maanta aada iyo aadaad duruuftu ay u haysaa ood u jeedaan baahi baa jirta baahidana ilaahay baa bixi kara laakiin sidaan bahdu ay noogu soo gurmatoo kale dadka wax haystaa inay maanta ay u soo gurmadaan waa loo baahan yahay